wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ayaa ka daahfurtay magaalada boosaaso xafiiska shahaadooyinka munaasabadda daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka bariga degmada boosaaso iyo maamulada iskuullada boosaaso gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka puntland maxamuud maxamed saciid ayaa ka waramaya ahamiyadda xafiiska imtixaanaadka runtii maanta bulshaweynta magaalada boosaaso farxad gaara bay noo tahay maanta inaynu soo gaaro maamul daadejintii qayb ka mid ah maamul daadejinta ay waddo dowladda dhexe uu hogaaminaya madaxweynaha madaxweyne siciid cabdullaahi deni mahad gaarana runtii ilaahay ka sokow waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo ka dhigtay magaalada boosaaso meeshii labaad ee lagu daabaco shahaadada dugsiga sare iyo dugsiga dhexe intaba duqa degmada boosaaso cabdiraxmaan cabdulaahi cali ayaa sheegay in ay farxad u tahay in xafiiska shahaadooyinka laga furo boosaaso
maanta waa maalin aada u qiimo badan waa maalmo maalin muddo la sugaayey barnaamijkan maamul daadejinta in shahaadooyinka la keeno degmooyinka la geeyo oo boosaaso maanta kow u noqoto waxaan kasoo shaqaynayna in muddo ah labada kun iyo kow iyo labaatankii ayaan soo bilownay shaqadan maantay ayay hir gashay oo miraheedii maanta ayaan guranaynaa magaalada boosaaso ayaan noqotay magaalada ugu horreysay ama degmada ugu horreysay ee shahaadooyinka laga daahfuro lagana bixiyo waagii hore shahaadooyinka waxaa loo aadi jiray ama laga dalban jiray magaalada garowe waxaa ardayga ama waalidka ku bixi jiray kharash xagga safarka ah iyo xagga hoteelka ah iyo waxa laga yaabaa haddii uu maalin ama laba maalin joogo kharashaad dheeriya inuu ardaygaas uu ku bixi jiray dhammaan kharashaadkaas iyo iyo waktigaba wakti inuu kaga bixi jiray oo laga yaaba dhammaan waxaasoo dhan waxaa baajiyey maantay daafurkan ardayda maamulka puntland ayaa dhibaato badan ku qabay helista shahaadooyinka dugsiga dhexe iyo sare waxa uuna xafiiskan dabooli doonaa baahiyaha ardayda